bismillah alxamdulilah waa mahadsantihiin radio dalsan kulanka madaxweynaha wuxuu ku saabsanaay kulan wadatashi ah kaasoo madaxweynaha madaxweynaha uu maaragtay ku rabay in uu kala tashto barnaamijka dhisidda golaha wasiirada marka wuxuuna kusoo dhamaaday jawi wanaagsan
waa gartay golaha wasiirada ee hirshabeelle iyo qaabkii loo dhisi lahaa inaad ka wada hadasheen baa nugu maqaalaha
si wanaagsan maxaa laysku soo hadal qaaday
waxaa laysku soo hadal qaaday in maaragtay ay wada shaqeeyaan baarlamaanka iyo madaxweynaha oo golaha asliinta madax u ah si maaragtay hirshabelle oo codban ay u qabsado muxuu ahaayey gacmaha laysqabsado si haddii ilaahay ummadaas dhibaatooyinka faraha badan leh oo kala duwan hadii ay xagga amniga iyo abaarihii lasoo mariyo cuslaayo looga kaban lahaa iyo dhammaan maaragtay isaga geedi socodka maaragtay dawladnimo loo adkayn laha ayaa laga wada hadlay waxayna kusoo dhamaatay guuliisaan xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle wasiirada inaysan ka mid noqon doonin baa laysla meel dhigay sida nugu maqaala ah ma dhaba maya maya maya ma dastuurka wuxuu ogolaanayaa madaxweynuhu inuu dibaddana ka qaadan karo guduhuna ka qaadan karo muxuu ahay sida waa qodob dastuuri ah kaas marka madaxweynuhu marka xur ayuu yahay sharci ayaa ogolaanaya hadduu doono dhammaan dibadda ayuu ka qaadan karaa hadduu doono gudaha ayuu dhammaan ka wada qaadan karaa haddii uu doonane gudaha iyo dibadda waa ka qaadan karaa marka taasu ma ahayn wax culeys ah awood madaxweynuhu dastuurka uu siinaayo waayo marka taas ma ahayn wax gorgortan ama wadahadal laga gari maayo mana oolinba halkaas
waa gartay la tashiyada xildhibaanada ka sokow ee madaxweynuhu uu sameeyey siyaasiyiinta iyo qeybaha kale ee bulshadu qeyb ma ka ahaayeen
dabcan madaxweynuhu mar walba asaga wuxuu mas-uul ka yahay ruux kasta shaksi kasta oo ku nool dowlad goboleedka hirshabelle wuxuuna qasab ku ah in uu dhegeysto baahidooda ee kala duwan iyo aragtidooda waayo hadee sida maaragtay yahayba mas-uuliyadda uu qaaday maanta wax kasta oo dhibaato oo ka dhaco asana awood u leeyahay inuu wax ka qabto aadii ayuu ilahay wax ka weydiinaya xilli uu soo doontan ayay ahayd marka taasi waxaan isleeyahay waa shaqo asaga gaar waa laakiin kulanka xali oo adi weydiisha wuxuu ku saabsanaayo wadatashi iyo in la wada shaqeeyo maadaama madaxweynuhu sidii maaragtay loo doortay sidaan oo kale xaflad oo ay isaga iyo xildhibaanada isku wareysasan dhicin oo ay si koobaad aheyd loona guddigto golo xukuumadeedna in la dhisa la sugaayo maalmaha soo socdo marka intaas ayuu ku saabsanaayo marka wax hadda gaar ahoo jirina ma jiraan waa garta xildhibaana dhinaca kale deegaanada hirshabelle waxaa mar hore jiray in howlgallo ay socdeen deegaano ee shabaabku weli ay maamulaan hadda ay jiraan marka howlgalladii sidaa ahaa maamulkan maxaa uga qorshaysan
horta su-aashaas in badan oo kawada hay-adaha kamid ah hay-adaha amni ayaa iskale laakiin haddana adaa u weydiisay waxaan isleeyahay in arrintaasu ay tahay arrin waajib muqadis oo saaran muwaadin kaste oo maanta kasoo jeeda hirshabelle in ay hirshabelle horumarto ammaankeeda uu shaqeeyo maadaama horumarka uu ammaanka ku xiran yahay maaragtay horumarkaas oo qaybihiisa kala duwan oo aan la samayn karin haddii aanan ammaankaasi la fogin marka qof kaste oo maanta muwaadin oo soomaali ah oo u dhashay hirshabelle muhiimad gaar ayay u leedahay marka taas waxaan isleeyahay in kastoo hadda waktigeedi sida wax loo qabanayo iyo sida amnigi loo sugaayo in badan oo kamid a hay-ado xilsaaran ay jiraan haddana waxaan isleeyahay muhiim ayay noo tahay waana lagu guuleysan doonaa ayaan isleeyahay insha allah haddii allah awooda la ogolaado